أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal waa habeen jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay labaatanka bisha muxaram sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filim lagu soo bandhigay weerarkai cagmarinta ee ka dhacay xerada deegaanka miidooh ee jubbada hoose faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey weeraro ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyo xadbeenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya dowladda riddada jabuuti ayaa heshiis halka ku haya difaaca dalka jabuuti la saxiixatay dowladda saliibiyadda faransiiska wilaayada mudug ayaa soo bandhigtay askar towbadkeenayaal ah kuwaasi oo ka soo baxay safka murtadiinta bulshada ku dhaqan degmada xagar ee wilaayada jubbada hoose ayaa bogaadiyey weerarkii cagti lagu mariyey murtadiinta ee ka dhacay deegaano hoostaga magaalada kismaayo جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo imikani isagii oo faahfaahsan kataa'ib al ikhbaariye ayaa baahisay filim lagu soo bandhigay weerarkii cagmarinta ee ka dhacay deegaanka miidooh ee jubbada hoose xaaris cabdulqaadir ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya
isdaarkan oo soconaya muddo saddex daqiiqo iyo qadar sikino oo ah islamarkaana xambaarsan xiiso gaar ah ay kataab alkhbaariya kusoo bandhigtay weerarkii lagu qaaday xeradii murtadiinta deegaanka miidow ee dhaca duleedka magaalada kismaayo weerarkaas oo ay wehelinayeen silsilado howlgallo kala duwan oo lagu laayay ku dhowaad boqol murtadiin ah ayuu muuqaalkani soo bandhigaya sidii u dhacay waxaana ugu horreyn la arkayaa mujaahidiinta oo ku taqadumaya dhanka dhufiisyada cadowga si geesinimo lehna u jeeraya difaacyada ay halkaasi ka dhisteen murtadiinta
weeraradii barakeysnaa ee dhacay lix iyo tobankii muxaram kun afar boqol afartan iyo lix waxaa ka mid ahaa weerar xoogan oo lagu qaaday saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka miido ee wilaayada jubbada hoose halkaas oo uu ka dhacay dagaal malxamad ah oo u dhexeeya ciidanka allah iyo caskarka riddada
kamarada kataab alkhbaariyaha ee soo tabinaysa malxamada dagaalkan iyadoona soo muujinaysa firxadka cadowga kuwaas aan marnaba u babacdhigi karin awoodda ciidamada tawxiidka markay isfara saaraan ciidamada xaqa iyo kuwa baadilka uu soo hubeeyey
maleeshiyaadka murtadiinta ayaa sidii caadada u ahaydba carar oo dajabsaday kana firxaday fagaaraha dagaalka waxaana mujaahidiinta allah fadligii u suura gashay inay si buuxda ula wareegaan xerada cagtana mariyaan maleeshiyaadkii murtadiinta ee ku sugnaa
marka laga soo tago baacsiga lagu hayo kuwa cararay ee filimka lagu arkayo waxaa sidoo kale kaamaradu ay inoo jiheynaysaa dhanka waxaa ka dhacaya xerada halkaasoo lagu dhaawactirayo askartii ay kol hore bahakisay xabadda mujaahidiinta iyo kuwa uu qoobgariirka u diiday in ay meelna u dhaqaaqaan
intii uu dagaalku socday waxay mujaahidiintu nolosha ku soo qabteen maxaabiis dagaal oo ka mid ah maleeshiyaadkii ku sugnaa xerada kuwaas oo awood u yeelan waayay inay cagahooda uga baxsadaan cadaabka dushooda ka yimid
waxyaaba xiisaha leh ee lagu arkayo isdaarkan waxaa ka mid ah maxaabiista gacanta ku soo dhigayaan mujaahidiinta gaadiid qhaniimo ah hub iyo saanad kale oo ciidan gaadiid leh noocyo kala duwan oo ay ku jiraan makiinado ay murtadiintu ku filayeen difaacada oo cadowga ku soo dagaalgeliyey ayaa ka mid ah khanaa'im kala duwan oo uu allah mujaahidiinta ka siiyey dagaalkii miiddo ee duleedka magaalada kismaayo
allah fadligii dagaalkan oo qayb ka ahaa howlgallada jihaadiga ee lagu difaacayo wilaayaadka islaamiga iyo ku dhaqanka shareecada allah waxay mujaahidiintu ku laayeen askar dhowr ah waxayna ku soo furteen hub gaadiid iyo saanad ciidan oo uu cadowgu kaga cararay xeryihii uu isku gadaamay ee uu filayey inuu kaga badbaadayo weerarada mujaahidiinta
isdaarkan cusub ayaa imaanaya iyadoo muuqaalkii ka horreeyey oo si weyn baraha bulshada ugu faafay uu fadeexadeeyey beentii iyo khayaaliga ay murtadiintu u sheegayeen bulshada iyadoona muuqaalkan oo caddeyn u yahay in halkii uu ku dambeeyey xashdigii uu samaynayay maamulka ridada ay gaalada uga dhisan magaalada kismaayo uu kusoo biyoshubtay gacmaha raggii ragga ahaa ee u taagnaa daminta shirqool kasta oo gaalada iyo gaalraacida u soo maleegaan muslimiinta kuwaas oo mar kale soo afjaray isqaadqaadkii murtadiinta iyo boolexooftada ay kusoo dagaalgaleen mahadsanid xaarisa faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey weeraro ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyo xadbeenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya yaasir moxamed ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya waxaa faahfaahinno dheeraadaha laga helayaa dagaallo culus oo shalay ka dhacay duleedka degmada rodhingood ee wilaayada shabeellada dhexe kuwaasi oo lagu jebiyey maleeshiyaadka ridada inta la xaqiijiyey waxaa dagaaladaasi lagu dilay saddex iyo toban askari oo murtadiin ah kuwaasi oo qaarkood ay maleeshiyaadka ridada meydadkooda uga carareen goobtii lagu dagaalamay waxaana intaas sii dheer in dagaaladaasi lagu dhaawacay sideed murtad sidoo kale mujaahidiinta ayaa dagaaladaasi kusoo qanimaystay shan qori oo ak afartan iyo toddoba ah iyo qori b k m iyo qori r b g iyo laba mooto oo ay ka carareen maleeshiyaadka ridada xadbeenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya howlgal qarax ah oo ay ciidamada mujaahidiintu shalay ka fuliyeen xadbeenaadka u dhexeeya kenya iyo soomaaliya gaar ahaan dhinaca xigta magaalada mandheera ee dhulka n f d ayaa lala eegtay goob isku imaatin ah oo ay ku sugnaayeen gaalo nasaaro kenyaan ah qaraxaasi waxaa ku dhintay lix gaal oo kenyaan ah halka ay ku dhaawacmeen shan kale bay ciidamada mujaahidiintu waxay shalay howlgal qaraxa ka fuliyeen degmada qansax dheere kaasi oo lala beegsaday askarta kufaarta xabashida itoobiya bakhtigu waa shan askari oo itoobiyaan ah dhaawacuna waa saddex askari oo itoobiyaan ah sidoo kale wilaayada bay ciidamada mujaahidiintu waxyaabiinkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta xabashida itoobiya ee degmada dinsoor bakool howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen afaafka hore ee xerada kufaarta xabashida itoobiya ee degmada waajid waxayna ku dhaawaceen hal askari oo itoobiyaan ah shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxyaabiinkii xalay dagaalo culus ku qaadeen saldhigyada murtadiinta ee deegaanada buundaada sabiid iyo buundaada bariire hiiraan qaraxyo gaaraya ilaa laba qarax ayay xalay ciidamada mujaahidiintu la beegsadeen xero ciidan oo ay maleeshiyaadka ridadu ku leeyihiin galbeedka magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan waxaana jira khasaare gaaray cadowga ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar kamiin ah la beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah oo marayay duleedka deegaanka masagawaa ee wilaayada galgaduud waxaana jira khasaare gaaray cadowga afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay waxay ciidamada mujaahidiinta koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyo sidoo kale xadbeenaadka soomaaliya iyo kenya ka fuliyeen howlgallo qorshaysan oo bakhti iyo dhaawac ku noqdeen in ka badan afartan iyo kow isugu jirta kufaarta kenya kuwa xabashida itoobiya iyo maleeshiyaadka murtadiinta mahadsanid yaasir dowladda ridada jabuuti ayaa heshiis salka ku haya difaaca dalka jabuuti la saxiixatay dowladda saliibyada faransiiska marwaan moxamed ayaa warbixin arrimahaasi ku saabsan inoo haya dowladda ridada ee jabuuti iyo tan saliibiga ee faransiiska ayaa kala saxidhay heshiis cusub oo dhanka difaaca ah madaxweynaha dowladda ridada ah ee jabuuti ayaa looga yeeray magaalada baariis ee xarunta u ah dowladda faransiiska si uu qalinka ugu duugo heshiis cusub oo dhanka difaaca ah munaasabadda saxiixa heshiiska labada dhinac ayaa ka dhacday xarunta madaxtooyada eliisa ee ku taalla caasimadda faransiiska ee baariisa heshiiskan difaaca ah waxaa si wada jir ah qalinka ugu duugay emmanuel macron oo ah madaxweynaha saliibiyiinta faransiiska iyo ismaaciil cumar geelle oo ah madaxa dowladda ridada ah ee jabuuti waxaa sidoo kale xafladda saxiixa heshiiskan difaaca ah ee labadan dowladood goobjoog ahaa wasiirada difaaca iyo arrimaha dibadda ee labada dhinac faransiiska ayaa jabuuti u arka meel muhiim u ah danihiisa gobolka geeska afrika maadaama ay dhacdo goob istaraatiiji ah heshiiskan difaaca ayaa imaanaya xilli faransiiska laga soo ceeriyey inta badan waddamada dhaca qaaradda afrika gaar ahaan mandiqada saaxilka waxayna tan muujinaysaa mid uu ku doonayo inuu ku adkeynayo joogitaanka mustacmaradiisii hore ee jabuuti dowladda ruushka ayaa hatan faransiiska ka ceerisay qaaradda afrika gaar ahaan dalalka dhacay galbeedka ah halkaas oo moscow la rumaysan yahay inay ka samaysay afgembiyo milatari oo guulaystay halka kuwa qaarna ay fashilmeen mahadsanid marwaan wilaayada mudug ayaa soo bandhigtay askarta ubadkeenayaal ah kuwaasi oo ka soo baxay safka murtadiinta cabdiraxiin sheekh cali ayaa warbixintaasi inoo eegaya maleeshiyaadkii lagu soo xaaqay dhulka lagu xukumo shareecada islaamka ayaa bilaabay inay iskaga firxadaan furimaha dagaalka oo ay ku hardamayaan xaqa iyo baadilka kuwaasi oo si joogto ah isu soo dhiiba maamulada islaamiga ah wilaayada mudug axmed jaamac abshir maxamed cabdi xuseen iyo cabdikariin cabdulaahi nuur waa taa'ibiin lagu soo bandhigay degmada jawle ee wilaayada islaamiga mudug kana soo baxay safka murtadiinta gaar ahaan maleeshiyaadka ku sugan degmada xaredheere waxayna sheegeen in ay ka toobadkeeneen falkii ridinimo ay hore ugu dhaceen dibna aan ugu laaban doonin toobadkeenayaashan ayaa ka sheekeeyey tan iyo intii ay ka tirsanaayeen murtadiinta dhibaatooyinkii ay kala soo kulmeen maxamed jaamac abshir degmada xaredheere muddo oo ah toddoba bilood aan la shaqaynayay waa kana soo baxadda waa kasoo toobadkeenay walay waale dad balayaa waalay maskax balaya lagu xidhay waalidkaiyo xitaa inuu ogeyn haddana waalidka iyo sharciga uga soo baxayday maya lama yaabo go-aan waa idi ana xamaraa kasoo aadaba xamaraa kasoo baxa magacayga maxamed cabdi xuseen waxaan ka imaada xardheere meesha waa ka tooba keenay boqolkiiba boqol bil iyo toban shan habeen xamaraan ka imaaday meeshaan imaaday bil iyo shan toban habeen joogay miyaan baawraan isnaqaana ku arkay kamahiyaan ka raacay saasaan walaadalo soo xiriiray dhankaas iyo gaalkacyaan ka imaaday mahaan saddex waan u jooga maanta oo kale sila joogna waa si fiican boqolkiiba boqol si wanaagsan iisoo dhaweyda insha allah waan u macdaan celinaya cabdikariin cabdulaahi caalin ruxmud waa ka toobadkan aad aad maya lagama yaabo inaan dib dambe ugu laabto meel fasahaad iyo isdil iyo isbaabicinyaa dadka dhiigeedu iska banaanyahay u banaanyahay aanbuutig si fiicana laigu soo dhawolaa si wanaagsan aad iyo aad waa
towbadkeenayaasha ayaa ka faa'iidaysanaya baaqii mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga mudug iyo nuqabada iyo waxgaradka horey ay ugu direen kuwa la socda maleeshiyaadka murtadiinta kabaqaadka u ah galada mahadsanid cabdiraxiin ugu dambeyntii bulshada ku dhaqan degmada xagar ee wilaayada jubbada hoose ayaa bogaadiyey weeraradii cagta lagu mariyey murtadiinta ee ka dhacay deegaano hoostaga magaalada kismaayo bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixintan inooga diyaariyey waxaa isa soo taraya bogaadinta iyo hambalyada ka imaanaysa si guud qeybaha bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose wixii ka dambeeyey weeraradii fariidka ahaa ee dhowaan mujaahidiintu ay ku bartilmaamaysadeen saldhigyadii maleeshiyaadka hirdada ay ku lahaayeen deegaanada buulaxaaji harboole iyo miidow ee dhaca duleedyada magaalooyinka kismaayo iyo afmadow si lamida degmooyinka kale ee wilaayada degmada xagar waxay dadka isugu soo baxeen dhowaan bartamaha magaalada halkaasoo lagu qabtay multaqe ballaaran oo iskudabariidkiisa uu lahaa maamulka islaamiga ah ee degmadaasi ayna ka qaybgaleen guud ahaan qeybaha kala duwan ee bulshada sida culimada salaadiinta waxgaradka iyo dhallinyarada ku dhaqan degmadaasi mid ka mid ah culimada degmada xagar oo kelimad qayim ah u jeediyey dadkii isku soo baxay ayaa aada ugu dheeraaday ka hadalka dagaalka u dhexeeya xaqa iyo baadilka ee ka holcaya bariga afrika isagoona ugu dambeyn bogaadiyey weeraradii ka dhacay deegaanadaasi war nimii oo muslimiina gaala loo dagaalamaya maxaa naga dhexeeya annagu yaa ma coroyanaa allah subxaana watacaala aayadiisa inaan ku dhaqannaa ayaa waajib nagu ah waajib ma aha baryanaga ma aha khiyaar kuuma furro khiyaarka kuu furan kali waxaa tahay allah subxaana watacaala hadalkiisa inaan raacno keliya allah wuxuu leeyahay inama almu'minuuna ikhwa mu'miniinta ayaga walaala isu ah almu'minuuna waalmu'minaati bacduhum awliyaau bacd mu'miniinta ayaga ayaa gacan iyo garab iyo gargaara iyo waxba isu ah annagu ma yaa maceena iyo walaalkeena ah walaalaha ka dagaalamaya halkaas walaalaha gaalada laayay ayaan la farxeynaa oo waxaway la bishaaraysanayna ilahayna wuxuu leeyahay bifadli illaahi ilaahay fadligii iyo waraxmatihi naxariistiisa falyafraxu mu'miniin ay ku farx war miyaana ku faraxsan intaa ayada ah dadka gaalo gaari miyaanu ku faraxsanayn wallaahi waa ku faraxsanaa ugaas aadan maxamed axmed aadan buuti iyo suldaan cabdulqani cabdulaahi maxamed oo labaduba ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa ka hadlay fagaaraha degmada xagar iyagoo si aada u bogaadiyey jab ka gaaray maleeshiyaadka murtadiinta allah subxaana watacaala markasta waan u mahad celinaynaa marka xigtana waxaan kaloo u mahad celinaynaa raggii umarada ahaa digaalka hogaaminay raggii salaadiinta ahaa saakiishi ilaahay ajar iyo xasanaada ka siiyo kii dhaawacayna dhaawacooda alla ha caafiyo midkii shahiidana shahaadada allah ka aqbal ilaahi subxaana watacaala waan fadhiyo maxoodaan nahay garabkoodaan nahay waan garab taaganahay mustafahan ay ugu soo baxeen dadweynaha sharafta leh ee xaafadada xagar waa maalin cadowga ilaahay u safiyey waa maalin ilaahay uu muslimiinta u gargaaray waa maalin ilaahay guusha gacmaha ku saaray mujaahidiinta sidaa darteed dhammaan muslimiinta meelay joogaanba gaar ahaan wilaayada jubbada hoose waa maalin maaragtay farxadeed waa maalin mahadnaq farxadda madana waxaan ku muujinaynaa inaan ilaahay u mahadnaqno ilaahay ku shukrino ilaahay ku xamdino ilaahay weynayno wama nasru ilaa min cindi illaah guusha iyo gabagabada iyo wanaagga iyo khayrka iyo ciziga ilaahay baa bixiya arrimahan ayaa imaanaya wixii ka dambeeyey kadib weeraradii taariikhda gale ee mujaahidiintu ay ka furiyeen deegaanada dhaca duleedyada magaalooyinka kismaayo iyo afmadow halkaas oo lagu dilay in ka badan toddobaatan askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada sidoo kalena lagu soo qhaniimaystay saanad ciidan oo aada u tiro badan guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu